asalaamu calaykum warqadda ay ku qoran tahay xogta muhiimka ah ee i l c m laysinka darawalnimada dadka oo dhan la siinayo hadda ayuu hirgalayaa laga bilaabo maarso afar iyo tobankeeda labada kun iyo labaatan iyo saddex tani talo sharciga ma aha maars toddobadeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda gudoomiyaha minnesota tim wallis waxa uu saxiixay laysinka darawalnimada dadka oo dhan la siiyo si uu sharci u noqdo sharcigu wuxuu dhaqangelayaa oktoobar koodeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda warqadan ay ku qoran tahay xogtan muhiimka ah waxa ay soo koobaysaa sharcigan cusub oo keliya dowrka booliiska ee soo socda waaxda badbaadada dadweynaha department of safety iyo la howlgalayaasheena ayaa diyaarin doona agabyo kale si ay kaaga caawiyaan inaad u diyaargarowdo inaad codsato laysinka darawalnimada si aad u hesho agabkii ugu dambeeyay fadlan booqo cinwaankan www i l c m org sida warqadan ku qoran xogaha muhiimka ah si looga dhigo mid si sahlan loo aqriyo waxaan tixraacaynaa laysinka darawalnimada laakiin kaararka aqoonsiga gobolka ayaa sidoo kale lagu heli karaa sida ku qoran sharcigan cusub yaa heli kara laysinka darawalnimada marka loo eego sharcigan cusub laga bilaabo oktoobar kowdeeda kow reer dhammaan reer minnesota waxay heli karaan laysinka darawalnimada iyadoon loo eegeyn xaaladooda socdaalka si loo helo laysinka darawalnimada codsadaha jira kow iyo labaatan ama ka weyn waxaa laga doonayaa shuruudahan aqoonsigiisa ama sharcigiisa imtixaanka aragga inuu ku baaso imtixaanka qoraalka iyo imtixaanka wadada wadidda baabuurka ee wadada inuu ku baaso codsadayaasha u dhexeeya lix iyo toban iyo ilaa kow iyo labaatan way kala duwan yihiin shuruudahooda codsadayaasha da-dooda u tahay lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban way ka duwan tahay shuruudaha codsadayaasha da-dooda tahay sideed iyo toban ilaa kow iyo labaatan waa maxay nooca laysinka darawalnimada lagu heli karo ee hoos imaanaya sharciga laysinka darawalnimada ee dadka oo dhan la siiyo laga bilaabo oktoobar kowdeeda dhammaan reer minnesota waxay xaq u yeelan doonaan laysinka darawalnimada ee heerka d ama xarafka da iyadoon loo eegeyn xaaladda socdaalka ma jiri doono calaamado ku qoran laysinka darawalnimada muujinaya jinsiyadda ama xaaladda socdaal waxaa jira labo laysin oo kale oo laga heli karo minnesota laysinka darawalnimada oo kuu ogolaanaya inaad gaariga kaxayn karto iyo laysinka kale ama i d stateka uu ku qoran yahay aqoonsigaaga ama sawirkaaga iyo magacaaga iyo informationkaaga codsaduhu siduu xaq si uu xaq ugu yeesho laysinka darawalnimada inuu helo wuxuu waxaa looga baahan yahay inuu la yimaado caddayn ah shaqsiyadiisa ama dokumenti iyo ama sharciyadiisa dokumentiya noocee ah ayaa laga doonayaa codsaduhu si uu u codsado laysinka darawalnimada kow i d-ga ku qoran aqoonsigiisa sawirkiisa iyo informationkiisa labo baasaboorka wadanka uu ka yimid ama uu kasoo jeedo saddex shahaadada dhalashada wadanka uu ka yimid ama wadanka uu kasoo jeedo afar shahaadada korsashada wadanka uu kasoo jeedo ama laga soo kafiishay ogeysiis xareynta socdaalka iyo ogolaashaha qaarkood miyaan u baahanahay inaan keeno caddeynta jinsiyadda ama sharciga socdaalka si aan u helo laysinka darawalnimada heerka da laga bilaabo oktoobar koodeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda codsadayaasha laysinka caadiga ah ee heerka da uma baahna inay bixiyaan caddeyn jinsiyadda ama heerka socdaalkooda si ay u helaan laysinka darawalnimada sida dhabta ah waaxda badbaadada looma ogola inay weydiiyaan codsadaha laysinka darawalnimada heerka da jinsiyadooda ama xaaladooda socdaal waa maxay ilaalinta gaarka ah ee ku jirta sharciga laysinka darwalnimada dadka oo dhan la siiyo laga bilaabo oktoobar kowdeeda labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaa jiri doona xadidaado adag oo ku imanaya awoodaha waaxda badbaadada si ay ula wadaagaan macluumaadka ka baxsan wakaalada ee ku saabsan qofka iyo laysinka darwalnimada heerka d marka hore waaxda badbaadada looma ogola inay cid la wadaagaan macluumaad kasta oo ku saabsan jinsiyada qofka ama xaalada socdaalka marka laga reebo xogayaha gobolka minnesota oo ay la wadaagi karaan xogtaada si loo horumariyo diiwaangelinta codbixiyayaasha marka labaad waaxda badbaadada looma ogola inay la wadaagaan wax macluumaad ah shakhsiyaadka dalbanaya ama loo ogolaaday laysinka darwalnimada wax macluumaad ah inay helaan amar maxkamadeed oo u ogolaanaya sidaa mooye midda saddexaad haddii waaxda badbaadada ay cid ka baxsan wakaalada ay la wadaagto wax macluumaadka shakhsiyaadka soo codsaday ama helay laysinka darwalnimada heerka da wakaalada helaysa ama doonaysa macluumaadka waa inay saxiixaan caddayn inaysan macluumaadka i c e aysan cid kale la wadaagi doonin ama ayan u isticmaali doonin inay macluumaadka si ay u xoojiyaan sharciyada socdaalka iskan ku samee cowdka q r kan si aada u hesho cod duuban oona ah xogta muhiimka ah ee ku qoran warqadan